wasaaradda waxbarashada jubbaland ayaa tababar ku saabsan ololaha u qareemidda waxbarashada loo dhan yahay ka daafurtay magaalada kismaayo ee xarunta ku-meel gaarka u ah maamul goboleedka jubbaland furitaanka tababarkan ayaa waxaa ka qeyb galay ururka naafada jubbaland maamulayaasha iskuulada qaar ka mid ah waalidiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland tababarka oo ku saabsanaa u qareemidda ololaha waxbarashada loo dhan yahay iyo sida lagu taageeri karo dadka qaba baahiyaha gaarka ah inay helaan waxbarasho mukhtaar cabdi cismaan oo ah agaasimaha waaxda horumarinta adeega waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka tababarka ololaha uqareemidda waxbarashada loo dhan yahay taas ayaan inta badan diiradda ku saari doonaa fikir wadaag ayaan yeelan doonaa talabixin ayaan yeelanaynaa fikirkaas aan isweydaarsanayno in uu noqdo mid miro dhala waxaan ma aragtay ka wada hadli doonaa waxyaalaha xanibaya ee ma aragtay ardayga culays ka saaraya ama ka xanibaya in uu waxbarashadii ka qeyb qaato haddii ay noqoto gabadhii wiilkii ardaygii ama canugii baahiyada gaarka qabay in aan isla qaadaa dhigno oo fikirkii caqabadda caruurta haysata dugsiga ka celinaysa in aan maaragtay isla qaadaa dhigno kadibna xal meel kale uma raadin doono tamaam fariid cabdi oo ah agaasimaha waaxda badqabka caruurta ee wasaaradda waxbarashada jubbaland ayaa sheegay inay muhiim tahay in ay helaan xuquuqdooda waxbarasho dadka baahiyaha gaarkaha qaba barnaamijka aan isugu nimaadnay maanta wuxuu ahaa wasaaradda waxbarashadu hogaaminayso uqareemidda ilmaha baahiyaha gaarka ah qaba iyo waxbarashada loo dhan yahay arrintaasaa maanta isugu nimid waxaanan aan halkan isugu keennay dalinayda waxbarashada waalidka ilmahoodu ay baahiyaha gaarka a qabaan maamulayaasha macalimiinta kuwaasi oo ka arrinsanaya sidii loogu qareemi lahaa waxbarashada loo dhan yahay oo qof walba oo soomaaliyeed oo ku dhaqan deegaanada jubbaland uu u heli lahaa xuquuqda waxbarasho taasaan maanta u taagannahay sidoo kale waxaan barnaamijka nagala qayb qaadanayo oo marti sharafta lagu casuumay ka mid ah ururka naafada jubbaland oo kaalin weyn oo mugla ka geysata sidii ilmaha bannaanka jira ee waxbarashada ka maqan gaar ahaanna kuwa baahiyaha gaarka ah qaba waxbarashada loo keeni lahaa ay u heli lahaayeen xuquuqdoodii iyo adeega waxbarasho ay helayaan asaagooda aan aana baahiyaha gaarka ah qabin tababarada noocan ah ayaa kaalin weyn ka qaadanaya dhiirigelinta waxbarasho ee dadka baahiyaha gaarkaha qabo oo inta badan aan helin xuquuqdooda waxbarasho maadaama ay dhibaatooyin kala duwan kala kulmaan bulshada qaybaheeda kale